إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamigaha alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weeraro kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gobolka shabeellaha hoose xukun waxay kula fulisay nin mar qura wada guursaday laba gabdhood oo isla dhalatay dowladda federaalk ayaa muqdisho waxay ku dishay nin macalinka ahaa mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho cabsi xoogle oo dhanka ammaanka ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhana shisheeyaha iyo ciidamada maamulada la shaqeeya xalay mid kamid a weeraro xarakada shabaab almujaahidiin ay fulisay waxa uu ka dhacay farisin ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka arbaco ee duleedka magaalada muqdisho kasa tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaal xoogle ayaa halkaasi ka dhacay isla wilaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaalo saf ballaarana ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka saldhigyadaasi ayaa waxa ay ku kala yaalaan ceelasha biyaha iyo calamada iyo beriire diryaanka hubka la iswadaarsanaya ayaa laga maqlayay deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen iyo kuwa kale ee deriska la-ah isla shabeellaha hoose shalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo sahay waday qaraxu waxa uu ka dhacay inta udhexaysa deegaanada shalambood iyo danaw dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow isla jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay xalay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo dhanka gobolka bay faahfaahin ayaa waxay kasoo baxaysaa qarax habeen hore lala dhacay saldhig booliis oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay qaraxa waxaa ku dhaawacmay taliyaha saldhigga booliiska xaafadda ninkaas waxaa lagu magacaabaa aadan afey sidoo kale waxaa asiguna dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaana kuwa saldhigga ka shaqaynayay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xukun gobolka shabeellaha hoose waxay kula fulisay nin mar qura wada guursaday laba gabdhood oo isla dhalatay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya fagaare ku yaala degmada kurtunwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay xukun xadusino ah dad badan ayaa isugu yimid fagaaraha si ay u daawadaan xukunka maxkamadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose xukunkan oo ahaa mid xukun rajmin ah ayaa waxaa lagu fuliyey nin afartan jir ah kaas oo isla guursaday laba gabdhood isla dhashay aabbaha dhalay labadan gabdhood ee uu isla guursaday ninka xukunka lagu fuliyey ayaa dacwadda keensaday maxkamadda waana kan mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigaya dacwadda aabbaha ninkan waxaan ku dacweynayaa gabar aniga aan dhalay oo farxiyo cusmaan la qabo oo aniga aan u guuriyey afar caruur ahna u hayso oo gurigeyga u joogto asagoo qabo ayuu wuxuu la dhuuntay gabar kale oo aniga aan dhalay oo garoon aheed oo maryam cusmaan la dhaho wuxuuna siiyey daroogo tinteeda xitaa way ka guuysay wuxuuna ka dhalay laba caruur ah waxay maqneed muddo lix sano ah wuxuuna ku qarsaday xamar mari walba meesha ayuu ugu tegi jiray wuxuuna dhihi jiray shaqo ayaan aadayaa ayagoo daroogaysan oo cunug dhabarka u saaran ayaa ku oo ku oynaayo ayaa nin kale meelaha ka qabtay gurigiisa ayuu geeyey afar bilood ayuu daaweynayey markay caafimaadayna wuu guursaday sidaas ayaana lagu ogaaday hadda ninkan waxaan ka rabaa sharciga in la ii waafajiyo intaas kadib qaadiga maxkamadda ayaa soo bandhigay qiraalka eedeysanaha lagu fuliyey xukunka rajminta ah maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudacaleyhiga oo da'diisu tahay afartan sano jir wuxuuna ku jawaabay run waaye maryan cusmaan laba carruur ah ayaan ka dhalay anigoo walaasheeda qabo farxiyo cusmaan afar carruur ah ayayna ii haysaa farxiyo laakiin maryan wax daroobo ah ma siinin qadar ayaa iska jirtay sidaas ayaan laba carruur ah uga dhalay qaadiga maxkamadda islaamiga ah ayaa sidoo kale fagaaraha ka akhriyey xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday xukunka iyadoona isla goobta lagula fuliyey maxkamaddu markii ay dhageysatay dacwadii mudaciga iyo jawaabtii mudacaleyhiga oo ahayd qiraal ogaatayna inuu caafimaad qabo ayaa waxay kasoo saartay xukun kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu ku dhacay falxad zino ah oo rajmin ah maadaama uu soo maray guur sabaka hada alxukm aliqraar waadillatu can cabdullaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu mri'in muslimin ila biixdaa talaatin asayibu zani والنفس بالنفس والتارك لدين المخالف للجماعة أخرجه البخاري حدنا وحن تلقل دونا حكمك تلمتيسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukuno la xiriira shareecada islaamka kuwaas oo hormuud u noqday ilaalinta sharafta muslimiinta iyo cirdigooda intuba dowladda federaalk ayaa muqdisho waxay ku dishay nin macalinka ahaa mid kamid a jaamacadaha muqdisho sida warkan uu ku eegayo haashim cabdinaasir waxaa isi soo taraya dilalka ka dhanka ah dadka shacabka ah ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho ku dilay macalin jaamacadeed iyo wiil dhallinyaro ah oo ahay wade mootobajaaj sida ay ku warrameen dad goobjoogayaal ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa risaas qabadsiiyey mootobajaajta taas oo keentay geerida macalinka oo saaraa mootada iyo darawalkiiba macalinkan oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan xuseen caamir ayaa wax ka dhigi jiray qaar kamida jaamacadaha magaalada muqdisho mid ka mid a ardadii oo macalinku wax uu dhigi jiray oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warramay qaabka loo dilay macalinka isagoo sheegay inuu dil ka geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ustaad cabdiraxmaan xuseen caamir ayaa lagu dilay isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho dilkiisa waxaa ka dambeeyey askari ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugnaa isgoyska bakaaraha waxaa waxbad ku furay muqatadu saarnaa dabadeedna xabadii uu furay ayuu ku geeriyooday mr camir allahu naxariis wallaahi in bajaajlaha uu ku waday iyo inuu istaadka uu ula dan lahaa ninka xabadda furay labadaba uma kala garan karno askariga bartilmaameedka mootadu ahaa wallaahi aniga waxaan ugu soo wargeliyey in askarigaasi
ciidamada dowladda federaalka oo u badan mooryaantii dadka dhaca iyo dilkaba u geysan jiray ayaa qaab weliba oo ay awoodaan waxay u dilaan dadka shacabka ah ee ku nool goobaha ay ku sugan yihiin haba ugu sii daraatee magaalada muqdisho cabsi xoog leh oo dhanka amniga ah ayaa waxay ka jirtaa magaalada dhowsamareeb ee gobolka galgaduud cabsidu waxay timiday markii magaalada ay ku soo bateen dabley ay wataan niman murashaxiina kuwaas oo mid weliba uu doonayo in xildhibaan uu noqdo magaalada ayaa waxay la ceerceeraysaa siyaasiyiinta iyo weliba ciidamada hubaysan ee aan kala amar qaadan kuwaas oo qaarkood ay keblo yurar yihiin siyaasiyiinta qaarkood ayaa ah kuwo iska soo horjeeda oo mid waliba uu jeclaan lahaa ninka kale ee la loolamaya in uu dhinto amaba la dilo waxaa suuragal iyagu qudhoodu in ay isweeraraan war ka soo baxay taliska biliiska ee maamul galmudug ayaa lagu sheegay in gudaha magaalada dhuusamareeb aan lagu wada karin waxa ugu yeeray hub sharci darro ah taa macnaheeduna waxa weeye hub iyagoo aysan saxiixin ama aanay raalli ka ahayn in magaalada gudaheeda aan lagu arki karin laakiin sidaasoo ay tahay siyaasiyiinta ayaa hubkooda heesta iyo weliba ciidamada ay ilaalinaya waxaa xusid mudan in sidoo kale laga cabsi qabo in magaalada ay soo weeraraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo aan sidaasi uga fogay walaaca ka jira magaalada dhuusamareeb ee dhanka amniga la xiriidha ayaa wuxuu yahay mid sii labalixaadsanaya mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul caraba ayaa waxa ay bogaadiyeen qarax lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsana maamulka nusayriyada ee bishaar al asad kaas oo ka dhacay waddanka suuriya maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baayisay bayaan bogaadin ah oo kasoo baxay mujaahidiinta kaasoo ku socda jamaacada xuraasuddiin ee ka howlgasha dhulka barakaysan ee shaam bayaankan waxaa si gaar ah loogu bogaadiyey howlgal toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda ah ee dimashiq kaasoo lagu dilay labaatan sargaal oo ka tirsan ciidamada nusayriyada bashaar al asad qeybta ilaalada madaxtooyada waxaan walaalaheenna xuraasudiin ee jooga shaamta ribaadka ugu hambaliyeynaynaa camaliyadda nawciga aheed ee ay ka fuliyeen magaalada dimashik taasoo loogu magacdaray qaswatul cusra qeybteeda labaad kuna beegsadeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan ilaalada jamhuuriyadda waxaana howlgalkaas uu ka dhignaa ikhtiraaq iyo udusid amni ah oo ay ku sameeyeen gunta hoose ee cadowga iyadoo la nooleynayo fariidada jihaadka cadowgana lagu kadinayo ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo lagu bogaadiyey howlgalkii weynaa ee magaalada dimashik allah dhowro gacmahaas naga kor qaaday xarajka iyo murugada annagoo arkayna walaalaheenna jooga darca oo keligood dhex dabaalanaya dagaalka muslimiintana gargaar weydiisanaya iyagoo waajahay cadow ka tiro iyo taya badan ee allah ha idiin hiiliyo walaalaheennow garabkiinana ha ahaado murugadana ha idinka faydo sida aad idinkuba inooga feedeen waxaad noolayseen baaqa jihaadka waxaadna sugteen in jihaadka shaam aan la ikhtiyaari karin ama aan la aasi karin ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada almalaaxim mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab waxay guud ahaan kooxaha ka dagaalamaya suuriya ugu baaqeen inay ku daydaan jamaacada xuraasuddiin ee fulisay howlgalkan fariidka ahaa aadna uga argagixiyey nusayriyada iyadoona bayaanku xusay inay waajib tahay in loogu nusreeyo muslimiinta darca wax weliba oo la awoodo dhowaan ayay ahayd markii qarax xooggan lagu beegsaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan nidaamka nusayriyada bashaar al asad oo marayay bartamaha magaalada dimashik halkaasna waxaa lagu dilay labaatan sargaal waxaana weerarka si buuxda u sheegatay mas-uuliyaddiisa jamaacada xuraasudiin ee ka jihaada shaam iyadoo sheegtay inay ugu hiilinayso muslimiinta darca oo wajahaya xadgudubyada nidaamka nusayriyada warkii odhegeystaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan saaka waa inaga intaa